Bwantaku Macalin Ciise soo dhawow sidee u aragtaa dagaaladii maanta ka dhacay qeybo ka mid ah gobolka shabeellaha dhexe kuwaasoo lagu laayay ciidamo ka tirsan dowladda federaalk
bismi illaahi alxamdulilah waxda wasalaatu wasalaamu calaa man laa nabiya bacda marka uga horeysa ilah baan mahad celinayaa subxaanau wa tacaalaa oona ehaysiiyey oona maamuusay oo bini aadam naga dhigay haddana muslim naga dhigay na nacsiiyey kufri iyo dhaqankiisa na nacsiiyey islaamkana aad iyo aad noo jeclaysiiyey haddaan u soo laabto su-aashaadii maanta soomaaliya cadowga ilahay oo ka dagaalamaya waa cadow allah ilaahaa noo sheegay inay cadow yihiin asigaa noo sheegay ununkuna waa aqbashannahay ilaah baa waxaa naga dhigay umad la xisaabtanta marka cadowgaas oo galaaskiisa biyo karkara uga shubto si uu hadda u kabado hunguryada ayuu mataqaanaa u kala saraan marka soomaaliya cadowga farow ku haayaa mujaahidiinta ilaahay ka amar qadatana faray ku haysaa marka waxaa weeye dagaalka ka dhacaya soomaaliya maanta khaasatan hadda maanta kii ugu dambeeyey shabeellaha dhexa kasii dhacayay waa murtadiin soo xadgudubta oo ilaahay diinkiisa ku xadgudubtay iyo muslimiinta ilaahay ka amar qaadata ku xadgudbeen jawaab oo ishaagi aad iyo aad wadnaa u kala dilaacsana waa la siiyey ilaahay baana uga mahad celinayaa waa niman gumaysi kalkaal ah mu'miniinta labada gacmood inay ka duubaan doonaayo gumaysiguna mataqaanaa saasuusuu madaxa uga dilo laakiin allaa diiday mujaahidiinta ka amar qaatay saa ayukuna diidano amarka alla qaatay marka damac kasta iyo hawa kasta oo soo gala iyo hanqaltaag kasta oo soo gala inay nuurka alla dimiyaan umana suurogelin weligoor haddana u suurogeli maayo ilaa inay ayuku afgembe u dhacaane ijaagada xabad looga dhifta maahane
waa tahay intaad kala socotay dagaalada qeybo ka mid ah gobolka shabeellada dhexe ka waran marka ciidamada dowladda federaalka dhibaatada ay ku hayeen dadka shacabka
ah nimankaas oo dadku ay dhahaan dowladda ay ku sheegaan anigu waxaan u aqaanaa gumaysi kalkaal alla ka furtay shaydaanna faraqa ku xirtay weliba dadka muslimiinta nacaybkoosu ku fogaaday xasan gurguurtaa uga horeeyo murtadkaas oo foosha xun oo falka xun loo dhaqanka xun leh oo waxyaabaha mataqaana laga nyaqanyaqsana ku dhaqmaayo waxaan leeyahay marka dadkaasi waxa ay sheegaan lama dhegeysto ilaah baa noo sheegan waxaan beenahayn ba idinku kalaamin ba been oon afka hore ka soo baxo waxay waxbaan qabsanay waxbaan yeelnay mahaasaan ka dhacnay warunka waxaysanay ileen waxay haystaan maleh waxay alla ka dhigteen oo ilaahay sokadiisa ay caabudaanna waxaa waaye daroonta xumo hawadaas biibiibaysa nin iyagoo intaasoo huba wateelka ku socda ayaga afka ciidda u daray inta ilaahay ka amar qaatana mataqaanaa cirkaas madfac diyaaradka soo ridays ee dhulka xaggiisa soo ridays dhegay jalag u sii maayaan wuxuu yidhi shaacirkii labax shaari bale oo shan saac shuur hergelaya shimbiruhu haddii ayu arkaan shuul umadaayeen asna sheekadoodaba asna sheekadoodaba dhegaha shaquma siiya marka mujaahidiinta ilaahay xafidee waxaadba moodaaba diyaaradaha cirka door ka yarayso wallahi inay maqlaanba ma moodid kor xataa u fiirmaa may ka hadlaysa xataa ma fiirahayaan waa tahay dhibaatooyinka dadka shacabka ay u geysteen ciidamada dowladda federaalka hal ilow maxaad ka xasuustaa maxaad ka maxaad ka yani ka xasuustaa adiga nimaa la yidhi waa lagu habaaraan u malaynaya hooyadaa ku habaarta asagoo yidhi midaaba howlkaa leh hooygu qaac dhibi jirta habaarkee maxay sameeyaan karaanoy kale galaanbo inay gabar muslimada oo maxajabada kufsadaan inay mataqaanaa ishaaga isbaaraya dhigtaan iyo ummadda ka fiiqdaan wixii korka hore jeebka hore lacag ku jira amba dharka wanaagsan iyo xiraan ka siibtaan ishaaga waxay biliqeystaan iyo bajidka u taagan yihiin bobirke waa qaadalo dariiq waa kuwii qoobka in la salbi jiray waa najaaso isu timid waayey dad muslimaha dhalay oo gadaal waa ka fiican yihiin laakiin waa dad hallaabay oo hallaabo hallaabay oo gaalnimo qaatay islaamnimana ka minguuray marka ummadda waaba baabi'iyaanba guri beled ma yimaadin la hadday yimaadin lameeriga fiiqaayaan dharka weeranoo la dhaqay qaadayaan waxay qaadanayaan daasadahay qaadanayaan waxba ma dhaafayaanba waa dad carabka ilkaa ku cunta maayo wax ay inka waxaan cunanay cunaan bis waxba ayuka aan cun eega cuna laakiin rag la xisaabtama ayaa ilaahay ka keena mataqaanaa ummadda kasoo dhex saaray oo hadday maqlaanba ay isku daraayaan isheege kaadida iyo saxarada isku daraayaan marka ilaah meel meelaan loo deliishanayo nabiga waa ka yidhi alayhi salaatu wasalaam bil meel loo socdo hadday ugu maqlaan gaaladu aad iyo aad ay mataqaanahay u gariirayaan marka diintuna waa diinti waxaad na dayashaa noogu sugnaatay ilahay haddana ogdayna alayhi salaatu wasalaam dadka muslimiinta ah ee ilaahay u gargaaray ee mujaahidiinta ayaa mataqaanaa handuca riyadda lagala rogaa maalka riyadda lagala rogaa dadka muslimiinta waa gudmaynayaan haba yaraatee dadka hadda say soo dhoweeyaan kaala arag gobollada laga dagaalamayo dadkii muslimiinta ah bannaankay rogaan bannaanka asaa maanta caawa guriga lagala baxa hadday idin soo dhuuntaan ilaa waxay leeyihin maxaad u taageertay islaamka maxaad mujaahidiinta u taageertay maxaad biigu geysay maxaad u tilmaantay dariiqay soo marayaan maxaad mataqaanaa wax ula qabatay ayaa lagu haystaa haddana marka iyagana waxaan ugu baaqayaa een la noolaamaya naftan allah iska leh idinkoo quluubta muslimiinta kala jira ugu yaraan ducadana daldalaya haddaad xoola haysateenna xoolihiinna ariga inta soo qabta shan shan gasadanya kasoo qabateen laba laba cudbeed waa la kala deeqsisan yahay qaasanta dadka shabeelle dhexa joogo mataqaanaa isheege sadaqada bannaanka la rogi jiray oo lagu ammaano soomaalidu ku ammaantow xoolihiinna waa abaaruba idinka dilaysaa dawaca way idinka dilaysaa cudur kaloo agmar kaloo iska yimid oo idinka dilaya xoolihiinna jihaadka kula baxa arigiinna gasada ku jira kii boqol neef heestayow waxaad hore geysataa iska leedahay waxaan kala abaarno waa dile waana ka dhimanaysaa gaalashadana si la yeelaya ma taqaanid maalkiina sadaqaysta jihaadka ku sadaqaysta mujaahidiinta ku sadaqaysta waxaan idinku boorinayaa halka oo imaamku ka qalloocan yahay ee qoranaan sidanin mujaahidiintanaan la jirinow meel cata ku dhumin waxaa la yidhi hasha labada geel jecel dhextalka hore waraaba ku dila marka waxaan idin leeyahay islaamka qalbiga kala jira gacanta kala jira maalka kala jira ummadda muslimiinta oo soomaaliyeed meel kastay joogaanay mujaahidiinta ilaahay soo diray diinka alla xambaarsan cadowga ka difaacaysa ma ooranada garabkooda naqda akraal idinla soo saara yuka haddaad se maanta xasan gurguurte iyo u hiilisaan iyo nin adiga kula dhasha amba ku dhalo nimankaas walaxaa kursi ku heesta wallaahi billahi taala wala aakhira ku anfacaynin ka joog oo ilaahay islaamkiisa usun baw sidaas ayukana waa leeya waxaan intaas ku darayaa nimankanu waa gumaysi kalkaal waaye waxay ookiyaalo yihiin gumaysiyan dalkana aqoonin dadkana aqoonin laakiin ayaku inuu yeerteen bacaad celi u noqdeen usuuna gadaashoora mataqaanaa isheega roga maalna ku bixinaya diinkana aan lagu baabi'inaya waxaan leeyahay nimayow gumaysigu ma aha geel idiin dhalay gu iyo nimayow gumaysigu ma ahan geela dhala- geela dhaqataan gu iyo darintow kuu dhalana eh, gululucriimaya een, galgaldhaarsanaya ee candhadu gudaha soo dhaafta gaawaha haddii lagu culana ee, ga- gaawaha intii loo culana gaaxda laga maalo gaawaha intii loo culana gaaxda laga maalo ganooda markii lagu cabana aad daaca gororayso gabal soo bixi gabal soo baxnaad fiirsata iyo gala markay joogta geed nugayl fiixay iyo geeda lagu waabshay waa sagamuun wadnaha kaa galay waa sagamuun mariid lagu dhaye meelxun kaa galaya sidii aad isaga goyn lahayd yaan la garaweynin waxaan leeyahay niman yahow gubannimada waa loo dhashaa gola kataagga geniya laguma soo iibsadaya googo' lacagayd geniyo laguma soo iibsadaya googo' lacageed gacalkaaga kuma sii karaya saaxiib gooniya gacantay ilaah ugu jirtaa gibidha maanta ciddii uu guddoonsiiyabaa gooni u lahaata gallad aasa ii muuqataya guulo faraweyn oo gumaysiga haddow bixi rabaa geerinuu baday assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu